war-saxaafadeed uu soo saaray ciidanka maraykanka ee qaaradda afrika ee africom ayaa lagu sheegay in sagaalabaatankii bishan julaay ay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ay qaaday weerar guulaystay kadib markii ay heshay weerar lagu howlgeli karayo sirdoon saxa weerarkaasina waxaa lagu dilay hal mitid oo ka tirsanaa ururka al-shabaab sida war-saxaafadeedka lagu yidhi africom waxa ay sheegtay in howlgalkaasi aanay wax dhibaatahii ka soo garin dadka shacabka war-saxaafadeedka ayaa lagu xusay in howlgalka uu ka dhacay meel u dhow deegaanka toorotorow ee gobolka shabeellaha hoose waxaana war-saxaafadeedka sidoo kale lagu sheegay in weerarkaasi la qaaday kadib markii iskaashi lala sameeyey xulafada gobolka iyadoo lagaga hortegayo falalka al-shabaab oo ay ku jiraan weerarada uu ururkaasi dhowaan ku qaaday ciidanka soomaaliya wasiirka amniga ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed ayaa v o a u sheegay in weerarkaasi lagu bartilmaaminsaday kolonyo ciidan oo shabaab ay lahaayeen waxa uu wasiirku intaasi ku daray in inkastoo weerarkaasi uu guulaystay haddana waxa uu ka gaabsaday in uu faahfaahin ka bixiyo cidda lagu bartilmaaminsaday weerarkaas duqeyntaas ilaa iyo laba gaari ayaa lagu gubay cadowna waa uu saarnaa ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa kuwa kaleo ummadan soomaaliyeed dhibaateeyey ee hakaaniyeyna in sidaasoo kale loo duqeeya waan rajaynaynaa insha allah weerarku wuxuu dhacay shalaydii hore uu dhacay waxaana geystay diyaaradaha wax duqeeya waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala nimanka cadowga meel walbo ay kaga sugan yihiin deegaanadan koonfur galbeed in sidaasi loo beegsadaan rajaynaynaa insha allah sidoo kale war-saxaafadeedka ee africom dhacdadaasi ka soo saartay waxaa lagu yidhi waanu sii wadaynaa wadashaqaynta aan la leenahay soomaaliya iyo xulufadeenna si aan u burburino al-shabaab islamarkaasina aan kaalin uga geysanno deganaanshaha iyo amniga gobolka oo dhan wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariiso ayaa qoraal kooban oo uu soo dhigay bartiisa twitterka ku sheegay in weerarkaasi uu amray in la fuliyo madaxweynaha soomaaliya yariisow waxa uu tilmaamay in weerarkaasi lagu dilay horjooge shabaab ka tirsana kaasoo la sheegay inuu qaabilsanaa weerarada iyo qaraxyada ay shabaabka ka geystaan magaalada muqdisho ma jirto ilaayo hadda cid sheegtay magaca horjoogaha shabaabka ka tirsan ee la sheegay in weerarkaasi lagu khaarijiyey sidoo kale kooxda al-shabaab ayaanan ka hadlin arrinkani